bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillahi raxmaan iraxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa ee magaalada jowhar bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba qof ayaan ku marti qaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah mahad xuseen cumar oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar sida caadada aheyd mahad waxa uu ka warbixin doonaa ama aan ka wareysan doonaa waayihiisa nololeed xilligiisa caruurnimada iyo heerkiisa waxbarashada mahad kusoo dhawow marka hore idaacadda isnaay marka xigtana mahad waa kuma xagge ayuu ku dhashay xageese ayuu ku barbaaray
bismillaahi aadaa u mahadsan tahay waa ku dhawahay idaacadda isnaay waa mahad xuseen ku dhashay magaalada muqdisho kadib dagaaladii ka soo qaxay sanadka waa kun sagaal boqol sagaashiyo sagaalkii kuna hadda micnaha kuna soo barbaaray magaalada jowhar waa gartay mahad goormuu bilaabay inuu barto qur-aanka kariimka aadaa u mahadsan tahay marba haddii soomaalideena horta dad waa dad aad diinta u jecel waaye cunugane waxaana diinteena fartay suuban in cunugin todoba jir qur-aanka lagula bilaabo laakiin anigii waxoogaa waa qof waalidka iska jecelyaha ay ahaayeene waa waxasleeya todoba sano sideed sano meelaha marka waa kaa anoo sideed jir meelaha todoba jiraa bilaabay marka waa dugsiga wuxuu ku aali jiray xaafadda hanti wadaag macalinkan waxaa la dhihi jiray macali xuseen allah yaraxma dugsiga dee saas uu sii falanqeeyane dugsiyada hadda micnaha casriga ma ahayn oo waxaa lagu bara jiray loox beteri iyo xabaq iyo ama malmal wax laisku qasay waxaana isleeyahay micnaha waxbarashadii hore waxbarashadan waxaa fiican ama wanaagsan waxbarashadii hore oo qofka markuu qur-aanka dhameeya xitaa waxaa la dhihi jiray waa qalin jabiyey oo markaad qoraysa ayadda ugu dambeyso qur-aanka camal oo fansurna cala alqowmi alkaafiriin oo halkaas alluuxa lagu jabi jiray laakiin hadda qalin buug in xoogaa laisku jabiy waa adag tahay marka waxaa maqlaysaa hebel qur-aanka waa dhameeyey hadda laakiin awal waxaa lasdhihi jiray hebel waa qalin jabiyey halka hadda yani jaamacadaha aan ka adeegsan hebel waa qalin jabiyey marka barashada qur-aanka kariimka xilligaas may ficneed mase hadday fiican tahay markii hore wanaagsan tahay xifdinta sababtoo ah hadda waxaa u malaysaa qur-aanka in loo baranahay sidii maadi o kaleento yacni awal looxa maalin walba waa la dhaqi jiray ma horta awal looxa micnaha waa la qori jiray cashirka horaa laga bixi jiray looxa laba bagoo leeyahay saa wada ogsoonahay baga dambo wuxuu ahaa jiray fardambaa la dhihi jiray yani cashirka maanta ka baxda moogiyo cashirkaas kalento markaad yani inaad dhaqdirto cashirka lagu qortid waa inaa cashirka hore ku yaalay aad ka baxdaa kadib dhaqdahay ahaa jirta laakiin hadda cashirka ku dhaafo waa siduu ku dhaafiy waayo marka mar walba waxaa wanaagsan waxaad kusoo noqonaysid iyo waxaa hore ugu soconaysid waxaa mar walba kusoo noqonaysidaa wanaagsan horta marka anigii qur-aanka aan dhameeyey kadibna yani dhowr mara kusoo noqdo soo naqtimiye laakiin dadka waxaa ka mid ah horujeed ku barta waxaa is leeyahay marka qur-aanka waxaa ku dhammaysay taqriiban anigoo toban jir toban iyo koo jir meelahaas aaday qur-aanka dugsiga guraan waa iska saddex sano camal ilaa iyo haddaan bata afar sano qasaas ahaanteed mogtaha oo hadda micnaha yani time la qabanayo uu leeyahay waxbarashada hadda micnaha waa waxay ku fiican tahay buugga micnaha waa taariikhaana u qoraysaa laakiin awal loox taariikhaan ma u qori jirin oo waa dadku waxay xisaabsan jireen jamaca baastoole iyo sidaa laakiin aniga ma gaarin laakiin dadka dambaan nahay laakiin taqriiban ugu yaraan afar sano saddex sano haddaan barto saddex sano haddaan soo dhaweeyo si fiican oo soo dadaalane waa waa iska saddex sano waaye waa sababtoo ah dadka damiinka lagu tirimeen waxoogaa waa dadaali jireen
garta waxaa sheegtay inaad dadaali jirtay maxay xifdisan tahay qur-aanka
waa alxamdulilah waa weli waan hayaa maasha allah waa sanado hore waa geli jira laakiin hadda ee, mashquul iyo hoole iska adduunya laakiin waa waan aqriyaa oo yani jus iyo laba jus haddana micnaha saawad ogsoonahay waa waxaa laga baxay bishii barakeysnayd ee ramadaan ee, waxaan u maleeyahaa qofku ugu liitay qur-aanka aqrinaa ahaa laakiin tiro ugunaa afar jeer iyo shan jeer inaan dhameeyaan jeclahay maasha allah
waa garta waayahay Eh, caruurtii dugsigaas laga jirteen yaa ka xasuustaa waa horta waxaa lahaa qofka min cunuga meeshu qofka mar- biniaadanka mar- meeshuu labaatan ku gaaro ma hilmaamo oo hadda waxaas leeyahay waa dadka iskoolka iska dhameynay oo hadda aan sawir iska hayna ama dadka jaamacadda isla dhameynay waxaan ka xasuus badanahay ama aad aan yani aan u aqaanaa een, dadkaas dugsi isla soo dhameynay marka hal iyo laba inta laguma soo koobi karo waxaas leeyahay ugu yaraan waxaan ahayn dad badan ahaynoo lixdan gaarayo ilaa iyo lixdan ilaa iyo meelaas gaarayo haddana waxaan ogahay say u kala weynaayeen magacyadooda iyo siday kala ahaayeen dabeecadahooga waa laakiin iskoolka oo hadda ugu dambeeyey jaamacadda ugu dambeys kasii dambeys saan u aqaano ma aqaani yani dadkaas la soo kornay marka mar walba dadkaas la soo korteen ee, waa kaaga saameyn badan yihiin dad wax kula soo bartay marka maaga waa kaa marka aad umaadsantahay waayahay waxaa soo dhammaysay qur-aanka kariimka eh, kadib dabcan sida caadada dadka waxay galaan iskuulaadka maadiga ay bartaan Eh, waxbarashada ka waran heerarka kala duwan iskuulka goormay bilowday
Een, aada u mahadsan tahay Een, horta macalinkeena dugsi horta waa macalin aada noogu dadaalo waaye wuxuu dhihi jiray qofka asigoo ayaan qur-aanka dhammaynin ee, lama geynayo iskool marka waa sababaa ku dhahaya saddex sano inaan qur-aan ku dhameeya laga yaabaa waa anigoo rujada mararka qaar maqra ka bixi jiray maalinta u yaraan yani shan iyo toban ama soddon ama yani labaatan aan gey jiray marka qof aada u dadaalaya markaa dugsiga dhiganayay marka waxaas leeyahay marka maadaama ee, laba og sideed meelahaas aan dugsi galay oo aan qur-aanka waxaa dhamay karaa bisha adiga bisha ko iyo to- yani laba two thousand iyo lebankii inaan bilaabaan jeclahay waxbarashada Ee, weliba horta waxaan fari lahay waalidiinta soomaalida in cunuga qur-aanka ay kula dadaalaan sababtoo ah hadda ma aaminaysa aniga Een, anigoo qur-aanka yani baranayo oo weligay iskool lay geenin haddana magacayga iyo magaca waalidkay iyo xitaa mararka qaar bashqada ku hadli jiray yani qofka seeta xaaladaada ka waran laakiin oo space loo dhexeysiinaya laakiin laisku dadaray qof aan wax baran micnaha waa qof aan iskool mar waa dareemi kartaa laisku wada daraayo laakiin hadalkii oo saxan ah marka xitaa mararka qaar waxaan qori jiray ku dar iyo ka jar aan ka shaqey jiray ku dhufashada waa barta laakiin u qaybinta xoogaa waa markii la qoro waa adkaad laakiin markii la yiraahdo toban qof intaas u qaybi waa u qaybi jiray weliba markii dhulka leegu dhigo waa anoo iskool tegin berifad dhigan ah haddana mararka qaar aan waxaa ku hadli jiray eh, luuqadda iska ingiliiska dadka meelaha markaa meelaha ka maqlo marka yaraanteedi waxaa cajiib ahayd yaraanteedi waxaa cajiib ahayd weligay dugsi yani weligay iskool af soomaali liguma qorin bataja markaan wax baranayaba waxaa liiga bilaaba aniga een, how are you iyo a b c af ingiriiska toosoo bilaabay iskoolkeyga waxbarashadane markaan tegayay waxaa liiga bilaabay qof naxwaha iyo xoogaa ciraabta soo bartan xoogaa oo safinu salaati safinu daja najaa xoogaa soo bilaabo waan ahay marka ee, iskoolka markii la geey waxaa layidhi ninkan hore waa yani markii la yidhahay magacaada qor qofka cunugu halaa magacaada qor asigoo af soomaaliga asigoo af carabiya hayee xisaabtan ka shaqeeyey wixii dhan aan ka shaqeeyey markii la yiraahdo eh, qur-aankaas qor waan qoraayay markaasaa marka macalimiinta inta isfiiriyeyna waxaa la yidhi ninkan waa iska sideedaad camal ama toddobaad waa hooyaday iyo aad u jeclad waxbarashada waxay dhahday maxaa idinka qaldan ninkan uu cusub yaho oo hadda uu kooyey markaas marka bareefadaa wax yar dhiganaya ingiriiska waxbaa ka barta Eh, waxay dhaheen ninkan waxbarashadiisa yani koowaad iyo labaad macnaa ma ahano waa nin qur-aankii dhameeyey een, haddane eh, hadda yani isheeg eh, maadigna yaqaano marka qofka yani wuxuunan ahayn yani cunuga aqoontiisa meel meel yani ka saraysan la geemo meel ka hoose lama gei karo marka mas- almuhiim sidii loo buubuuqayay oo hooyadhiisa ninkan eh, xitaa eh, waxay la yaabtay cunug cusub oo hadda yani iskool la geeyey oo aan koowaad iyo labaad la geenin micnaha sideedaad iyo toddobaad waa la dhahayo almuhiim waxaa lagu xaajoodo marka dambe in lixaad liiga dhigo oo weliba doore ah Eh, maasha allah waa waxaana keena isleeha dadaalkaas Eh, qur-aankaan soo dhameeyey marka waxaan farlahay waalidiinta soomaalida eh, cunuga in qur-aanka ay kula dadaalaan qur-aanka hadday kula dadaalaan qur-aanka wax walba yani oo iftaax u yahay marka maasha allah marka waa aada umahadsan tahay kadib kadib waa een, iskoolkii aan galay iskoolkaas waa weliba johor ku yaala waa sheekh xasan barsane qofkan horta yani waxaa layidhi inuu is- isfaaniyo waa laga qurux badan yahay waa dugsigaasaan ku ahay iyo iskoolka kadib waa iska dhib badnaa sooma fahmin ardayda waxaan ahay dhibka loogu tiriyo waxaan xasuustaa ustaad hadda dhintay oo magaciisa uu ahay een, ustaad saalax raagow allah unaxariisto tarbiyana uu dhigi jiray minahan waxaa ku fiicnaa mar walbo dhanka oo diiniga ku fiicnaay tarbiyana uu dhigaayay marka dhibka wuxuu dhahaya yani ishag asxaabteyda wuxuu dhahaya waraa hebel eh, mahad waa idinka aqli badan yahay dhibka waa idinkaga horeeyaa markii leylig la saxaayana minaha waa fasti waa waa imaana markii idin baasanna minaha dantiina ogaada Eh, mararka qaar wuxuu ugu waani jiray xataa inaad dhibka iska dhaafo micnaha wuxuu la yaabi jiray qofka laga soo dacwino anigu waaye qofka marka uu sabuurada oo saaray yani isaga een heyla ama cashir yani su-aala uu saaraynay qofka u tagaanahay marka ilaa iyo dhowr iskoolna iska maray anoo isqarayn micnaha waa iska dhib badnaay almuhiim alxamdulilah waa waxbarashadii iskoolka waa iisoo dhammaaday iskoolo badanna waa maray maasha allah goorma ja- goorma iskuulka dhamaysay jaamacadda
jaamacadda waxaan dhameeyey eh, iskool iskoolka waxaan dhameeyey een, ah, een, 19-kii aa dhameeyey jaamacada bilaaway alxamdulilah ilaahi waa ii gebagabeeyey Een, ah, waa kaa
jaamacadda maxaa ka baratay
qof walbarta hobby uu leeyahay Een, ah, een, qof walbarta hobby uu leeyahay marka maasha allahu anigu hobbigii wuxuu ahay yaan dadka aada u dabiibo qofka dhib badnaa ma iyo marka uu iskuulka dhiganaya qofkii oo dhan waxaa isku bedelay haddana soomaalida waxay dhahdaa weynaada wanaagsanaado haddana waxaa isku bedelay inaan dadka dabiibo oo aan daaweeyo marka waxaan bartay eh, health science
kuliddaas maxaa ku dooratay
waa health science waxaa ku doorta caafimaadka waxaa ku doorta waxay tahay Een, ah, qof walba biyoleyo waxaan u arkay eh, in waqti xadarkaas oo waxa aan baran karo inay ayada tahay eh, ka bulsho ahaanna aada ugu baahannahay oo hadda magaaladan jowr waad arkayso waagaas waa xogaa laba isbitaal kaliya leed dhakhaatiirtana aaday u yaraayeen marka een, ah, waana jeclaay Een, ah, sidoo kalene waa waa ka xusuustaada caruurnimo ciyaariha aad jecleed maxaa nooga sheegi kartaa aada umahadsan tahay Een, ah, horta waa caruurnimo waa cadowtinimo laga soo weynaado cadowtinimo laga soo weynaado waaye Ee, ciyaaro badan iska jiro oo hadda minaha inay dabar go-een aan u malayn oo tiktok iyo meelaha caruurta u bedelay iyo in tv la daawado Ee, ciyaaraha inaan aada u daawado yani aan aada u ciyaaro aan jeclahay waxaa ka mid ah ciyaar la dhihi jiray katimey katim Ee, hadda ciyaarna qatim ogtahay Ee, sidoo kale ciyaaraan aada u jeclaa waxaa ka mid ah Ee, markii laga yimaado orodkaas kubaddana waa iska jeclaay sidoo kale yani marka la ciyaara xaafad markii la joogo kalanta markii magaalada la joogo oo dhalinyarada leeyahay kubadda in la horta la hela aad u adkeed oo waxaa la duduubi jira maxaa lalahay ii sheegeen siksaan waxaa la ciyaari jira waxaa lalahaa doocis waxaa la ciyaari jira marka qaar tuun dheer waxaa la lahaayo laakiin waxaa aad u adageeda laakiin micnaha inta badan katimeye katimeye iyo kobtebil hataa waxaa la lahaya inta badan la adeegsan jiray marka ciyaarahaas aad u jeclaay marka xaafadda la joogana waxaan jeclaa inaa ciyaaro tug iyo askari wax la lahaayo shan warqadaa la leeyaha shan qof aa ciyaarayso marka sidaan kuu sheegay qof dhib badan aan ahaayo waxaan u tashanaynaa qof asxaabta kamid waxaan leeyahay caawa warqadda dhan wada tuug waa wadata ah ku qoran warqadda dhan markii la qabsado marba qof aa boqor noqonayo marka tuugaa wadanaa ma ogtahay qofkaan u dhaarsanaa marka marka warqadda qabsay mar walba tuuga soo baxaayo annaga marka yani isheeg anaa mar boqor noqonayo mar kale qofaa boqor laga dhigaa marka qofkii mar walba saa tuug noqonaya saa la tumaa marka marka ciyaartaasna aadaa u jeclaay sidoo kale waxaa jeclaa dabaasha dabaasha yani waa markaa ku dhacaya marka hadalkayga daaya waxaa ay caruurnimo aad u tilmin laga sugnada waxay tahay naxaas halkaas ku jiro oo aad u jeedid intaa ka dabaalanaysaa adigoo og yani inuu yani inuu khatar yahay hadda ka hor xitaa dada aqaano uu qaaday oo wiilal aad la soo kornay haddana weli yani halkii aan usii jeednaa waa usii soconaa marka ciyaarahaas aad u jeclaa almuhiim waa ciyaaraha ciyaarayaasha dhan waa wada jeclaay laakiin katimada katimadaas iyo tuga askari kubad yani wax iga fiican oo aan ciyaari jiro aada u jeclaay ma jirin
waxaa sheegtay ciyaarahan aad isku fiican tihiin oo aad daawatid yaa taageertaade
waa iska su-aal iska adag waaye horta brem league marka la fifiiriyo xoogaa waa ciyaar iska xiiso badan waaye laakiin waa muu badniyo dadka waxaan iska ah talyaaniga taageero oo markaan soo baxayo waagaas yani talyaaniga aada loo taageerayay marka easy milan taageera oo ronaldino katusa weliba katusa aada u jeclaay yani waa nin shaafta badan oo maanto dhan dagaal badan oo maanto dhan cadeys badan oo garoonka uun ilaa haddaa taa micnaha waa tababare inuu horyaalka croatia jooga jeclaay weeraraa iska ah laakiin kubadda oo lafta ah tiimkayga inay weerartanto tiimkayga micnaha inay weerartamaan iyo in lasoo weeraro ee gool leeyihiina daafactamaan micnaha bal fiiri yani inaa maato dhan kubad baabahasano annaga waxaan ka jeclaha inaa gool leenoo maato dhan lasoo weerarayo aan kubad bixinayno oo foorgacan xoogaa la mashquulinayo maato dhan la buuqaayo micnaha kubadda xamaasadeeda waa taas ah marka talyaaniga sasaa ku taageera marka yani waa dad xagar badan waa sida soomaalida
waayahay waa mahadsan tahay mahad mahad jecelka say isku yihiin
jaceel waa waa isku fiicanna mana isku fiicni oo maalka dad heshiisl dad heshiisle ah waa la waayey dadka xoogaa iska adadga ku jiraa micnaha oo ad adag haddana waa waa loo baahayaa jecelka sababtoo ah adoo qof aadan jeclayn lama noolaa kartid waa isku fiicanna marka ku dhaha micnaha waxaa ka wadaa marka yani waa isku fiicanna laka hasaaweyga micnaha ma badno waa hal qof aan isfahmaynaa qofkaasaan waxaan jeclaha ilaa aan la joogo qof kale haddana waa ka hadee qofkan haddaa isfahmi weyn haddana qof kale into oo sababto waa ardulaha waasica marka jaceylka markaan isku fiicnin waxaa waaye markaan qofkaan jeclaayo waayo markaan isku fiicannana waxaa waaye markaan qofkaan jeclaha haysto waa ka
waayahay waa mahadsan tahay adduunyada markii la joogo waxaa jira waxyaabo badan sida caqabado layaab farxad waxyaaba ad noo sheegi karta ma jiraan intaas oo aad aragtay ma aad la kulantay
waa jiraan aqabado caqabado badan waa jiraan adduunkan waa maalinba waa waayey la soo baxdaa maalinba ceen waaye farxadna way jirtaa culeysyo badanna waa jiraan alxamdulilah laakiin kastoo farxaddeena iska badan tahay yacni dad badanoo waxaa jira yani ii sheeg markuu culeysii qabto dhaha maxaasaan liila yani waxaa qurux badan yani intaa murugsantaha waxaa badan intaa murugsan tahay intaa faraxsan tahay waxaa badan intaa faraxsan tahay marka alxamdulilah waa waa ilaahay waa maasha allah farxad iyo alxamdulilah nolosheena waanu wanaagsan tahay ilaah noo ziyaadiyo
maxaa la yaabla kulanta
waa sidaa horta waxaa la yiri mogtahay dhegtaada waa ku dhegtaada waa kaa weyn tahay indhahaadana waa kugu faac marka layaab haddii la yiraha horta yani waa kumaanay tagaayan wixin markii lagu soo keediyeyna micnaha mar walba waa xanuun badan yihin horta layaab hadda ka hor waxaa xasuustaa sheekeero dhacdo waxaa ahayd aan la yaabo oo waxweyn ma ahayn laakiin waxaa mar lagu qoslo marna lala yaabo sababto ah hadda ka hor yar aan dirsna asigoo anaga danaan noo soo doontay asiga tuna sooma fahmin labada gurigaa dirs ahayn micnaha waa wax lala yaabo micnaha waa lagu qoslo micnaha danaanu anaga naga soo doonta asigaana tunna micnaha waxay tahay gurigooda tuug soo galay markuu gurigooda tuug soo galay yani asiga kubaddi waxaa soo jiray waa imaayey markuu imaayey kadib waa gurigii micnaha familka aaduu yaraay marka guriga hooyadiis adiga marka yani gurigii sakatuuruu lahay sakatuurka furmaagi markuu sakatuurka furmaagi waxaa dhacdas inuu guriga oo furmi waayo oo sakatuurka seeliyo maadaama sakatuurka markii laga bixiyo oo khataar ku jiro guriga sakatuurka furmaa soo ah marka waxaa dhacday yarkiin oo yaradii babaq ka feeriyo oo daashkii oo mugdi laakiin qolka hooyadiis oo nalka daaniya argay muxuu samay guriga lagu dabamare tuugaa joogay kaale tuug waco yacni ciddii diriska waco anagoo iska joogno maqrib tahay maqrib isku diyaarinayno oo badan oona soo cuurniyo kaale gurigaa tuug ku jiraa aan qabana kaale guriga almuhiim hareereyne anagoo weyn yar leh wax guriga kale kusoo hirmalaya gurigana soo wada aadne marka alxamdulilah aniga waxaa lii dhiga marka yacni geesaan aaday maadaama nin aan ahay wixii dumaran dhexdaa gelinay geeskan kale oo irid xaggeedana wiilaa joogeen marka wiilka guriga lahaa kamide aniga dhankaa jooga waxaa yartay marka tuug tuugaa yartay wuxuu asiga u qaatay marka in aniga dhankaa jooga tuuga uu soo aadiy oo boodi rabi oo dhanka derbiga ka boodi rabi derbiyahan waa iska ahaayeen cariish yani ama dhisi ahaayeen hadda lameeri iyo saraa loo gudbay marka xaggiyga u soo carariy marka wuxuu leeyahay ninkii mahad ahaay xaggiisa tuugu carariya balka gaar marka aaggiisa marka aaggaas uu geesayo ahay halkuu joogay aniga gees kalaa jiray dhexda marka dumarkii iyo xoogaa iyo dadkii waaweynaha dhexda ku jiro dadkii marka wuxuu soo agmariyay asigoo ordaayo waxay u qaateen marka tuugii guriga kasoo booday oo ordaayay u qaateen markaasay wixii ule wixii baagadii lasoo dabkaceen marka anigana marka tuug maadaama aan maqlay xaggigi xaggan waa kasoo aada soo aada xaggan xagtaa soo aaday maadaama tuugga sheegay aniga markaas luuqa ugu rimaada marka baangadna waa wataa gadaalna waxaa kasoo bursamo dadkii micnaha oo dhexda ku jira kasoo bursamo maadaama asi ka fudud yahay dhexdaa gelinay adiga waa wixii ku dhici karaa ku dhaca sooma fahmin marka halkiiaa marka yani hooyadiis guriga ku jirtay buuqeena kusoo baxday warxaa dhacay hooyadiis halkii xataa daal ku samaysay waxay tiri waryaha wiilkayga saa ku tami kartiin adiga wiilkii marna waa u ooyaa marna waa qusulyaa marna micnaha dhaxraxad inu geliyaa waxaa hooy dadka anaa wacday tuug inuu guri ku jira maleeyahay adaana guri ku jira tuugga la tumi raba adigu waaye hadda bedelka anaa lii tumay oo yani isheegay tan waa igu dhacdee marka sheekaas waxaan dhihi karaa ninkii asiga danaana soo doontay oo asiga la tumay marka taasaa igu layaab ka badneed waxyaabo badanna way jiraan guud ahaan intaasaynu kusoo afmeerinaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa mahad xuseen cumar oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo qofba waa ihiisaa qofba waa ihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waa ihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye iwad sheeka